asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteenni murtada maanta xubinteenni murtada maantana waxaa aalaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteenni murtada maanta ee haddii rabbi idmahayo aanu kaga sheekayno xubnaheennii murtida ee soomaalidii hore ay dhihi jirtay iyo hababkii ay wax u tilmaami jireen ee qaababka farada badan lahaa qaababkaasoo qaabab kala duwan ahaa soomaalidu badanaaba waxaan horay u sheegnay ama aan xubno hore ku sheegnay in haddii eebaidmaayo ay ahaayeen kuwo waalidu ku yartahay meesha maanta la leeyahay boqolkiiba toddobaatan iyo lix ayaa dadka soomaalida waalidu maskaxda kaga jirta ee dawaagii hore waalidu aad bay ugu yarayd mid waalida gacanqaadka taqaana ah waalan ayaa dad dhib u geystay markuu dad dhib u geystayna dad buu dhibaateeyey dee uuna waalaaye uu iska sii tegey qoladii uu dhibka u geystay ayaa waxay damceen inay ninkii ka aargoostaan inay ka argoostaan haddii see looga argoosta ninkan waa waalan yahay markaase waxaa leeyahy sharciga islaamku ninkan waa waalan yahay oo lamana dili karo oo qof waalan haddaad disho in dulmi geystay baa tahay waxna lagama qaadi karo waa ninkaa waalan ilaahayba uu ka rufacay ama laga qaaday waxyaalihii kalifaadka ahaa ee saarnaa ee lagu adoonsaday marka waa nin waalane nin waalan maxaa lagaga argutaa seen uga argudanaa maxaan qabannaa sheekadii baa laysku celceliyey oo dee haddaan nin waalan dilno nin waalan bay dileen baa la dhihi cuqubadiisaaaba inugu dhici waxaa kaloo jirtay jinka iyo balaayooyinkii waalay yaa inugu buubi oo ninkii dila ayaa waalan iyo waxyaalo noocaasa ayaa laga dhaadhiciyey qoladaasu waa baqday marka si ay ninkii waallaa uga argoostaan ayay garan waayeen iyagoo yaro xaaladda ku cakiran tahay oo sisi ah oo meelay bahasha u jeeyaan garan la ninkan waalanna tilaabo ka qaadila oo diidan inay ku ceeboobaan ilan soomaalidu waxyaala burmageyda la dhahaa jiray oo dadka waalan iyo dadka caqliga cuqaasha ah iyo caruurta iyo haweenka iyo duqoyda cucubka ah iyo dadka noocaas lama taaban jirin lamana dili jirin lagamana argoosan jirin dhibaatana looma geysan jirin dad la ilaaliyo ayay ahaayeenoo dadkii la dhihi jiray burmageyda weye birtuba ma geydo weye in bir lagu dhufto dadka iyaga ma geydo bay ujeeddadu ahayd markaasaa nin baa u yimid ninkii bay arrinta uga sheekeen markaasuu mahmaadan cajiibka noqotay yuu soo qaatay waxa uu yidhi ninku muwaanaya haa dee nin waalan biyo tolkiiba u miyir qaba nin waalan tolkiiba u miyir qaba muwaanaya ninku haa nin waalan tolkiiba u miyir qaba u yidhi wax alla waxaa inaga maqan ama aan tolkii ka qaadanno ama aan tolkii ka goosanno waxa uu inoo geystay ama aan tulkii ka qaadanno ama aan tulkii ka goosanno qoladan hore intaa way garan la'aayeen ninka yaa maaragtay isagoon aan ka argoosanno unbay taagnaayeen laakiin kan muxuu keenay nin waalan tolkiiba u miyir qaba ee wixii dhib oo inoo geystay ama aan tolkii u doonanno ama aan tolkii ka goosanno xitaa hadduu dad dhintay uu dadka uu ninkanu dilay kuwa ilmaadeeradiiy walaalihii oo miyir qabaa jire kuwa aan dilno weeyaan ujeeddadu la soco hadda oon xagga aarada u leexinno kii wax inaga qabay ma waa la ahaa soo birmageyda ma ahaa dee kuwa birtugeyda miyirka qaba kuwa aan aadnuyo waxay kutusaysaa iyaduna noloshii hore ee soomaalida iyo qaababkii ay waxu wajihi jireen nin waalan tolkiibaa u miyir qaba ayay ahayd xubinteenna murtida maanta mahmaada maanta aan kusoo qaadanayna xubinteenna murtida maanta idamkii iibi waxaa la yidhi nin raalliyo helaa raas qabow dega